masalaani ee nakeena horta bal sidaa ogaada sharartaasna idinga iga mudateen ramasalaani sida wanaagsan aad ii doorateen ayaan tixgelinayaa iyo aniga oo islamarkaasna ogsoon masalaani meeshaay ku qoran tahay waxyaabaha kale aan u doortay masalaani ee aan u horumariyey oo aan uga horumariyey magaalooyinka kala weynaa ee countiga dadaab balanbala mudogaashe buura waxaa maanta masalaani aan uga horumariyey masalaani waxay agteena ka joogtaa qiimo aad u weyn marka intaan ku qoray hada akhristo waxyaabaha faraha badan ee maanta ay masaale ku mudatay inaan ka bilaawno socdaalkan ama nidaamkan maanta aan bilaabahayno oo muxuu ahaa national dayska ama maalimaha maarata dabaaldega aan ku wareejin doono sabkauntiyaasha baa waxaan ka bilaabahaynaa maanta masalaan arrinta maanta halkan la weydiiyey oo ah in municipality maanta aan wado arrintaa waa diyaar waxaa idiin sheegayaa waxaan soo noqonayaa adiga iyo sbikaaga iyo madaxda kaleba mpiga mamasafiha dhammaan inteenna iyo ka badanba macalisanataaga iyo hataa d p p-ga waxaan ku heshiinay inaan soo noqonno muddo aan dheereen annagoo wadno arrintii municipalitiga arrintaa arrin yar ma ah maalinka lagu dhawaaqi doono oo aan keeni doono meesha waa inay marti weyn oo fara badan oo culus ay joogaan marka hadda arrinteeda way dhow tahay waa soo bilownay waa sida ay ini sheegeen nimankii m c s ahaayeen meel nagama jirto olredy hawsheedii waa guda galnay waad ogsoon tihiin remasalaani mimaqlishid hadda xafiiskii municipalka ama municipalitiga oo kaamilka ahaa xafiisyihii hore ee county councilka waan hagaajinay waa la dayactiray kolley waa ka warqabtiin ninkiina wuu soo arku soo arki karaa waa diyaar waxaa ku darnay intaas oo noo welisa oo aan qabanay gaari baa hadda meesha taagan haddaan raba waa u yeeri karnaa waa gaarigii damdamiska weeyaan gaarigii damdamiska ee municipalka asagana afkeer oo u horeeya asna waan keennay warka halkaasu taagan yahay haddii hadda la rabana halkaas aan ku intaan dam aan shilaa ku daban laheynba waa arki laheynba